وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة wuxuu u baabaysan yahay bal bacsigii laysa soo bixinayey ee xabaalaha dadka laga soo saarayey iyadoo dee loo kaxaynayo meeshii laguba xisaabayey iyo dhulku maalinta qiyaamaha sifada iyo tilmaanta uu leeyahay waa dhulkaa la isku xisaabayo ee dadka korkooda la markaa dee gudihiisii lagaba soo saaro korkiisa ay kuba sugnaanayaan isna tilmaanta iyo sifadiisii taas buu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna khaalid bn mkhlad can mحamed bn jacfar bn abi kasiiri qala xadaثanii abu xaazim bn dinaari can sahl bn sacdi qala qala rasuul اllahi slى اllahu عalayhi waslm bal kollay sanadku waa dadkii aan soo arki jirne qaaliban abu xaazim ama abu xaazim un baan kusoo arki jirnay ama magaciise laakiin kunyada iyo magaco aabbaho israacsan waxaa la arkaa inay naguba yarayde waa adigu ninkii zaahidkana ahaa sikaara taabiciinna ahaa salamat bnu dinaare sahl ibnu sacad wax ka warin jiray wuxuu yihi markaas sahl qaala qaala rasuul ixsharu waa lasoo saaraya annaasu dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa lasoo ururin oo waa laysu keeni calaa ardin dhul baydaa cad oo cafraa cadaankeedaasi uu casaan ku dhex jiro macnaa waa cadaan laakiin cadaan khaalisa maaha waa cadaan casuuslo ama casaan ku dhex jiro kaas baa korkeed laguba soo saaraya ardadaas oo ka qursati naqiye ay ka qursati naqiye waa kimis ama khubsiga saafiga ahe daqiiqdee aan buusho lahayn oon wax kale lahayn oo aada u khaalisa lagaba dubay gob qursadiisa iyo khubsigiisa oo kale ah laysa fiiha ardadaa dhexdeedana calaamadi uma ahaanin liaxadin ruuxna bal waxa weeye ilaah baa qur'aanka si aayadda xadiidka dambe bay nooguba iman ku yidhi yowma tubadelu اlardu gayra اlardi wاsamaawaat maalinta la bedeli doono dhulkii oo dhulkan dhul aan ahayn laguba bedeli samooyinkana la bedeli doono taasoo waa markaa dadka lasoo saarayo lasoo bixinayo dhulka haddaba sifadiisii baa xadiidka inooguba sugan bal tabdiilkaasna axaadiisan aan haynaa waaba daatadii dhulkaba waa la bedelayaa si kale loo bedelayaa bay axaadiisan aan hayn iyo kuwo kale inoo faa'iideynayaan waana jiraan iyadoo bacd al aathaar ay xujaysanayaan aimada qaarkood kuba tegey waxaan la bedelayaa inuu sifadii dhulka yahay waa dhulkii unbaa sifadii oo dee waa la kala jiidi markaasaa buurteedii iyo banaankeedii iyo meesheedii godnayd ay sinmi doonaan wax korkeeda ku suganna maba jirto laa taraa fiiha ciwajan walaa amta meel sare oo taagan iyo meel godadna ma yeelanayso bal taasba waa sifadii baa la bedelayaa laakiin axaadiisan aan haynaa in daatadiiba la bedelayo ayaa iyada inooguba sugan rasuulku markaa wuxuu ihi dadka waxaa lagu soo bixinaya lagu soo saaraya maalinta qiyaamaha dhul cad oo caddaankaasi aanu khaalisayn oo alcafraa ama alcufru marka la yidhaaho waa adigu caddaanka aan saafig ahayn naasic ahayn un taas baa lagu magacaabaa xaggan kalena walow ay inoo dambaysaba nafteeda wax dadka mu'miniinta bal xadiisaan kaba qaadanayno muddadaa dheeree halkaa la joogayo ee inaan lagu cadaab ahayn oon lagu ciqaab ahayn gaajo ay gaajoodaan ee dhulka naftiisa ay kuba taagan yihiin uu noqonayo waxay cunaanba waana tan eh ayaa waxaaba dhulkaasi uu laba mid yahay baa rasuulka ilaahay inoo sheegayba almaka ka qursati naqiyi macnaa waa ka qursati اlkhubsi naqiyi weeye ama waa khubsiga ama dee daqiiqda aada u khaaliska ee saafiga ee wax kastaba laga safeeyey laga sameeyey ee cad ee bal cadaankiisuna dee markaa dabku yar gaadho waa isbedelayaa casuustan buu yeelanayaa dabkiibaa wax ka yar bedelaya taasoo kale ay sifadu ay tahay markaa xagga marka la eego simankan ay siman tahay iyo midabka iyo bal iyadoo tan lagaba dhigayo wax mu'minkiina kuba intifaacayo cunayo noqonaya markaa wuquufka iyo qiyaamku dheeraado taas baa dhulkii noqonaya saasaa loo bedelaya jumladan dambe laysa fiiha caalamun liaxad kolley riwaayada bukhaari waxaa dhacayba lafdigani inuu mudraj yahay min bacdi ruwaat oo bukhaari lafdigiisu wuxuu ahaa qaala sahlun aw gayruhu laysa fiiha maclamun liaxad sahl baa yidhi ama gayrkii wax calaamo oo axad ugu sugnaaday ma jirto macnaa dee ina meel la degay maaha oo imaka dhulkii xataa hadduu yahay kii hore sifadiisii la bedelayna wixii waa la wada bedelay markaa dhisku yaallo iyo calaamo kaleo ama buur ha noqoto ama calaamo kale ha noqoto ama geed haba noqoto ee la calaamad iyo dee markaa ama meel jeexjeexa haba noqoto iyo waxa wax adigu maclama oo asar degid iyo kayrkeedbaah iyo calaamo cid ugu sugnaanaysaana maba jirto dhulka caynkaas ee laguba soo saarayo taas xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn msiri عan dawuud عan الshacbiyi عan masruuqi عan caaishata kolley iyaguna waa dadkaan soo arki jirnay oo weliba kitaabkana ku badanee daawudna waa daawuud ibn abi hind de shacbiya masruuqna waa garanaysaan saddexdoodubana taabiciintii bay kaga mid yihiin oo daawudna waa sikaaru taabiciin shacbina waa awsaadoodiiyo raggii dhexe masruuqna waa kuwii ugu waaweynaa caaisha waxay tihi qaalat sa'altu waxaan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan weydiiyey can qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisii uu yihi yowma tubadelu اlardu gayra اlardi wالsamaawaat na maalinta la bedelayo dhulkii dhul aan kan ahayn laguma bedelayo samooyinkiina lama bedelayo taas baan weydiiyo ee tabdiilka qur'aankii baa sheegay iyada taa way garatayba in la bedelaye laakiin su-aasheedu waa tayna dadkii way joogaan markii horena dhexdeeday ku jireen imikana waa la soo saaro korkooday ku sugan yihin dhulkiina waa tan la dhala rogayo ama lama bedelayo su-aasheedu tan baydo waxaan idhi bay tihi fa ayna xaggeebay yakuunu naasu dadku ay ahaanayaan yowma idin maalintaa yaa rasuul allah markaa la bedelayo dhulkii dadku halkay joogayaan intaas waa intan la bedelayo de arrinku waa qudro ilaahi waa arrin markaas taas oo kale ah ilaahay iyagoonu halkii ay kaba dhaqaaqin oo ruux kasta halkiisii taagan yahay inuu dhulkii dhul aan hayn kaba dhigana dee qudradiisii iyo taas bay tahayba su-aashan bay weydiisay faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh cala siraadi siraadka korkiisay ku sugnaanayaan oo markaa dhulka la bedelayo dhul aan kan ahayn laguma bedelayo dadku siraadkii bay ku sugnaan siraadkuna dee waa jasrigaas jahanamo korkeeda la yeelaye marka xisaabta la dhameeyana dadku ay marayaan bal halkaas ayay kuba sugnaanayaan oo dee daahirku waa siraadkii jasriga ama jasriga jahanamo korkeeda ah inay yihiinba weeye waxaa kaloo muxtamila dee siraadku inaanu kaaba ahayne meel kale oo dee iyadna magacan le ay kuba sugan tahay kitaabka bilowgiisii kolley waa xadiis waxooga dheera oo iyadana nin yahuudiya su-aashiiyo rasuulka ilaahay jawaabihii aan kuba soo marray xalayna aan soo yar sheegay oo abwaabtii xaydka waa dahaare aakhirkeed aan kuba soo marray haddaan raqamka tilmaamo waa xadiidkii saddex boqol iyo shan iyo toban raqamkaas weeye waa xadiid kolley ka wadna calaaqa laba leh oo saddex boqol iyo shan iyo tobanee kitaabkaa waana waxaa u laabmi kartaa sawbaan saxaabigaas baana warinaya bal adigu xadiidkaa waxa kuba yimi oo aynu hore usoo maray hum fii dulmatin duna aljasr waxay ku sugan yihiin oo dadku marka ay ku sugnaanayaan meel dulmo ah oo jasriga duunkii ah kolley labada xadiidka siduu isuguma fasiro qordobe halkan markii uu joogay oo kolley axaadiidana kitaabka tafsiirka kitaabka akhirka inooguba imanaya dee aayaad qur'aan oo kala duwan baa kuma sugan ayuu isagu meel isugu geeyay talkhiiskiisa oo uu tafsiirkii dee suurad suurad uba dhiganaya wixii bal kitaabka kagaba soo arooray inaga dee halkan tafsiir kala duwan waan arkaynaaye laakiin qayb yaroo u dambaysa ayuunbuu kaba dhigi doonaa laakiin waa kan dee bacsigii iyo sifadii jannada iyo umuurahaasba ayaad kala duwanay nooguba imanayaane wuxuu kaba dhigay duunkaasi bimacnaa cala inuu yahayo waa si labadooda ay isu waafaqaanuno jisriga korkiisay kuba sugnaanayaan bal waxaan leenahay de waa arrinta qeybka waana qudraddii ilaahay iyadoon meel kaleba loo raray inay halkii taagan yihin baana ilaahay subxaana watacaala qaadir ku yahay iyadoona iyagu weliba dareemin inuu bedelo u dhulkii bedele bal dhulkii waa la bedelaya dhul aan kan ahayn baa lagu bedelayaa waana intaan hadda laga dareerin waana dhulka laguba xisaabayo asaarta qaarkood iyo riwaayaad ba waxay kuba yimaadeen dhulkaa dadka lagu xisaabayaa de waa dhul aan ilaahay lagu caasiin cadligii ilaahay baa kaba dhacaya dadkii baa lagu xisaabaya ruux kastana wixii uu laba yimaa laga abaalmarin khayr iyo sharba marka meel aan ilaahayba lagu caasiin oon xumaan lagu soo samayn oo dee taas ah dhulka daahirka ayaana xisaabta ay kaba dhacaysaa haddaba taa oo calaa siraad bay kuma sugnaan xadiidkaasna waxyaalo kale oo barhkood halkanayn xadiidkan dee kolley way shabahayaane xadiid inoo dambeeyaa kuma sugane waa u laamido tan waa kaa raqamkiisa aan din sheegeen baabu nuzuuli ahli اljannati ahlu jannaha sooryadooda iyo nusulkooda ayuu baabkiisii yahay macnaa waa wixii lagu nusul waxaa la yidhaha waxaan dee ruuxa martidaa loo diyaariye lagu martigeliye ama hore ee marti hore marka ugu horeysa lagu sooriyeyo taas baa nusul laguba magacaabaa marka waxa arrinku ay yahay intaanay jannaba gelin oo weli janno laakiin dadkii ahlu janno ahaa intaan jannada la gelin baabay dee nusul iyo sooryo yeelanayaan oo laguba sii sooriyeeyo inta aanay janno gelinna dee gaajo iyo iyagu taa ma arkayaan dadka ahlu janno ah marka dadkii kale ay dhibaataysan yihiin ee dhiidkiiya kaba dhacay oo xataa uu gaadhayo wejiyadoodii iyo dhegahoodii soo gaadhayo isagoo dhulkii aada hoos uguba galay sadde axaadiis bay nooguba dambaysa haddaba waa waxyaalaha la sooriyada u noqonaya iyo nusulkooda taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdالmلك بن شhعyb بن الlayثي qال xadaثnii abي عan jadي qال xadaثnii khاld بن يزيد عan سacيid بن abي hilاal عan زayd بن أsلم عan cضاء بن يasاar عan abي سacيidi الkخdriي عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم qال أnه qاal bal waa sanad dheer waa sideed nin weeye ama marka la eego ruwaadda xadiidka inooguma sugan oo dee asaanidiisii naasilka ahayd ayuu kaa midiye walow kuwa ka dhaadheer aynu soo marno sagaal iyaba aan soo aragnay kitaabkaan ku soo marnay waa imaka xadiidkaa dee sideed sanadkiisu gaadhsiisan yahay xagga ruwaadduna waa dad aynu soo wada aragno waxaan filayaa haddee weliba raggan khaalid ibnu yaziid marka aljumax iyo saciid ibnu abi hilaal iyo zayd ibnu aslam iyo waa dad marar kala duwan oo badan soo maro dee intooda badan malaa toban way ka badan yihiin ama in ka sarreysaba inihii ay kuba soo noqnoqdeen kitaabkeen wuxuu yihi marka abu saciid alkhudri rasuulka ilaahi baa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh takunu waxay aanaysaa alardu dhulku yowma alqiyaamati khubzatan waaxida waa taa aynu soo maray ka qursati naqiy waa kimis ama khubsi aada loo hufay oo loo shaandheeyey daqiiqdeedii oo la saafi yeelo cad oo kaley noqonaysa haddaba khubso keliyay noqon yakfa'uhaa uu gedgediyayu rogrogayo aljabbaaru ilaahay jabbaarkaa biyadihi gacantiisa uu ku rogrogi kamaa yakfa'u si u rogrogo axadukum axadkiin khubsatahu waa khubsadiisan uu dubanayo fi safari safarka marka uu yahay oo dee haddii la negi yahay inta badan waa waktigaa hore nooc de taa hore oo bal khafiifo oy meelihii muufooyinkood iyo tanuuradoodii ay gelin jireen oon u baahnayn in la rogrogo taasoo dee ballaadhan oo khafiif ay duban jireen markan ay safarka yihiin oonay tanuurla jirin ayaa dambasay aada u kulayliyeen bay dee kimis ay kuusan oo ay kolba gacanta ay dee markaa rogrogayaan oo kolba dhinacay uba rogayaan bay duban jireen oo kale marka waa xagga marka la eego uun de waa khubsigaa inay tahay iyo tan inay sakaa dhulkii oo dhanba hadduu taa noqonayo kollay tii raqiiqa ahayd ee khafiifka ahayd la mid noqon maayaane kamaa yakfaw si u rogrogayo axadukum axadkiin khubsatahu fi safari oo xabarkii waa ka duwan yahe safarkay taa laba iman jireen bal sheekuna raximah llahu tacaala xagga sharaxa dee nusulkii horeynu uba soo sharaxnay ayucaddu lidayfi cinda zuni marka ugu horeeye uu yimaado waxaa loo diyaariya ruuxa martida ee lagu sooriyeeya nuzl lagu magacaaba zaada in la takfiifiyo oo la reebaano ay banaanto nuzlun un laba yidhaaho ee khubsada iyo ahla luqa kaba soo naqlinaya cibaaro ah imaka bal cibaarada eega oo ma sheegaye idinkaan idinku yar daynaya bal siaa usoo yar rogrogtaan dabdi ahaan marka la eego xaraka ahaan iyo macno ahaane sheekhu wuxuu ka cabiray qaala ahlu luqa marka hay intuu dhigtay laba kelimo doonaya inaad dabdisaan oo idinku soo heshaan weeye allatii tuudacu markaa bal kelimada hore allatiida ka horeysa iyo ta tuudacu fiida ka dambaysa macnaheeda iyo dabdigeeda iyo xarakadeeda in yar soo rogroga si aan habeen dambe isu yar weydiino kolley macnuhuna waa khubsigaas unoosa markaa safarka la sameeyo waxyaalaha lagu samayste ee iyadoo kuusan si dabkii u wada gaadho kolba dhinac loo rogayo saas oo kale ayaabay noqonaysaa khubsadaas nuzulan xaal ay tahay sooriyo e ahliljannati dadkii ahlujanno ahaa ay sooriyo u noqonayso marka xadiidkutu inoo faa'iideynayaa weli janno may gelin waa dhulkii mana aha markay janno galaan inay waxaa nusulkooda noqonayaan oo taa naciimkaa kale maa laa caynu ra'at walaa udunu samicad walaa khadara calaa qalbi bashar ayayno ayaa dee u dambeeya ee intaa ay mowqifkii joogaan iyo markaa lasoo saaray ayaa dhulka la bedelay baa sifadiisu ta noqonaysa iyagiina nusul bay u noqonaysaa dadka iyagu ahlu janno ah inta ay mowqifka joogaan sidan marka horeba nidhi laguma ciqaabayo dee gaajo iyo taase waxay cunaan oo halkan lagahooda agtooda kaba cunaan iyo waxa ay kuba taagan yihiin oon iyaga weliba aan uga baahnayn hawl iyo tacab iyo waxyaalehe waxaa diyaarka ayaaba ilaahay dhulkii ugaba dhigaya dadkii ahlu janno ahaa soryu uba noqonaysa waa inta ay mowqifka joogaan gaajo iyo rafaad maba arkayaan saasaa rasuulka ilaahay horta marka hore sii yidhi qaala wuxuu yidhi faataa rajulun waxaa odhanaya raawigii xadiidka inoo warinayey waa abu saciid waxaa yimi min alyahuudi nin yahuud kaba midoo faqaala wuxuu yihi baaraka araxmaanu calayka abalqaasimi ilaahay raxmaanka ha ku barakeeyo abalqaasimow waa rasuulka ilaahay kunyadiiya alaa ukhbiruka makuu sheega kale xadiidkaa horeen sheegayeen leeya kan waa shabahayaana iyada ninka yahuudigii waa u yimi rasuulka ilaahay su-aaluu weydiinayey rasuulka ilaahay baana ka jawaabaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waana xadiidka aan idii sheegay saddex boqol iyo shan iyo toban kitaabulxayd kuba sugan intana waa ka dheer yahay waana su-aalo ninkaasi weydiiyo rasuulka ilaahay ugaba jawaabay waxaana la socotun intan wax dhaafsan oo ah xagga marka la eego dee labadii iyadu waxa weeyaan rag iyo dumarkii markaa ay kulmaan calooshooda ay waxgalaan ee dee kolna wuxuu noqdaa wax lab kolna wax dhadige bal waxyaalaha keene ee umuurahaas xadiidta aynu soo maray inta aakhirkeedana way laba socotuu lahaa dee cid garanaysa nebi uun mooyaan iyo taasi ma jirto waan ku weydiinaya rasuulka ilaahayna ugaba jawaabay bal waynu eegan wixii halkan dee ay bal maalan isla dheeriyiinna waynu arki doontaan waana xadiid aynu dee kitaabka bilowyo xaggiisa hore kuba soo maray kaasi wuxuu ah isagaa weydiinayey rasuulka ilaahayna uu ka jawaabaya kan isagaa nin waxbuu sheegaya oo wuxuu hi alaa akhbiruka makuu sheega oo makuugu warramaa binuzuuli ahliljannati eeg rasuulka ilahi da uu sii sheegay isagoo saxaabadii usii sheegay dhulkani inuu nusul noqonayo khubsada ay noqonayso ruux dadkii ahlujanno ahna ay soorye u noqonaysa ayuu rasuulka ilaahi saxaabadii usii sheegay iyagoo warkaa haya ama cilmigaa haya ayuunbuu ninkani yimi markaasuu yihi rasuulkii ilaahay buu la hadlaya abalqaasimow ma ku warramaayo binuzuuli ahliljannati ahlujannaha sooryadooda ma kuugu warramaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waxa lagu sooriyeynayo qaala qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay bala waa xarfu jawaabun oo dee hadalkiisa istifaam taas waxa weeye adigu dee macno nafyi baa kuwa sugnaay ehaa buu de ii sheeg qaala wuxuu yihi takunu waxay noqonaysaa alardu dhulku khubzatan waaxidatan waa tii rasuulka ilaahay sheegay de waana in kitaabkoodii inay may wada bedelin waxyaalo xaq ahaayo weli baaqi ahaayo aqoonna ulahaayeen baa jirtay haba qariyeenba wixii dee khaasatan iyaga dadka kale ay kuma xujaysanayaan ee diinteenna kuba tacalluqsanna way qarinayeen ama way bedelayeen tii buu sheegay waana si rasuulka ilaahay dadka saxaabadaba uu kusii yihi kama qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi abu saciid fanadara ilayna inay muu dheerayn markuu arrinkan u sheegay rasuulka ilaahay xagga iyagii buu soo dayey rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam uma daxika xataa badat nawaajiduh waa sidaan xalayba soo maray nawaajidana waa taaba waxyaalihii lagu kala fasiray waan soo sheegnay rasuulka ilaahay baa qoslay ilaa nawaajidiisa ay muuqatay qaala ninkii wuxuu yihi markaa yahuudiga ala akhbiruka ma kuu sheega ma kuugu warama biidaamihim dee inay kol hadduu imaka furan iyo kimisiya wax lagu qooyey u baahan tahay wax lagu idaamiyey u baahan tahay waxa idaamkeeda noqonayana ma kuu sheega qaala wuxuu uhi bela ha ai sheeg markaa qaaladan hore alaa akhbiruka biidaami waa ninkii yahuudigaa kalaamkii qaala belana waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaabtii qaala markaa wuxuu yihi idaamuhum idaamkooduna waa waxaan dee iyaga idaamun ugu noqonayaa baalaamu wa nuunun waa baalaam iyo nuun qaalo waxay yidhaaheen wama haada dee isagii baa yidhe waa saxaabadii joogtay baa tidhi wama haada macnaa hadalkan aad sheegaysa baalaamu iyada lama tanwiininayo ta hore iyo nuunku maxaa tafsiirkooda iyo macnahoodu yahay qaala wuxuu yidhi markaa waa dee luqadoodii kolley malaa dee markay noqoto baalaam luqada cibraaniga ayaa imikana waa kan carabiguba fasire ama nuun kuway garanayeene sawrun wa nuunun waa dibi iyo xuut oo dee kuwa ilaahay un ogiyey intay leeg yihiin oo dibigaas iyo xuutkaas nuun dee kole xuudkaaba laydhaa waa kan danuun ama dee nebi marka yunus oo kale taas waxa weeye xarafkii baanay dee lafdigiisii uu kuba yime waa xuudkii haddaba dibi iyo xuut weeyaanoo yaakulu ay cunayaanoo min zaa'idati kabadihi kabidihima beerkooda inta yaree ziyaadadee kuba sugan waa adigu intan dee beerki kole waa beerun qidcadan ka yar go-an ee dee geesna kala xidhiidhsan ee beerka kaba mid ah intaas zaa'idatulkebid ayaa iska daa bal beerka intiisii kale iska daa hilibkii iyo waxyaalahaas oo waxaa qidcada yare munfaridada ah ka yar go-an gees uga yar go-an beerkii laakiin kuba taalla intaa waxaa wax ka cuni doona sabcuuna alfan toddobaatan kun baa wax kaba cuni doona bal adigu in rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurahan waa kaba warramay inay nasel ahluljanno ay tahayna dhulkii uu noqonayana waa ka axaadiisa hore aynu hayno in lafdigan baalaam iyo nuunna ta kolley tafsiirkiisuna waa ta aan aragnayba toddobaatankan kunna waa suurtagal toddobaatankii kun ee jannada bilaa xisaab kuba geraya inay yihiin iyo iyo inay dee cadad tagtiir loogaba jeedo badan ay yihiin un taas labadaba waa ixtimaal siay halkan shuraaxdu yidhaahaan bal dhulkii sidaasuu noqonayaayoo sifadiisii waa la bedelayaa ama isagiiba waa la bedelayaa tabdiilkaa ilaahay sheegayna waa kan rasuulka ilaahay noo fasiray sida laguma bedelayo dee waana kan oo wax muslimkii uu kuba intifaaco intaa uu mowqifka joogana waabuu noqonayaa uu cuno sidan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkiisa uu inooguba sheegay xdثna يحyى بن xبيب الحاrثي qال xdثna khالد بن الحاrث qال xdثna qرة qال xdثna محمد waa ina sirin محمedna qرة iyo محamed iyo dhamaan mawadada aynu marar soo aragnay عن أbي هurayرaةa qال أنhu qاal qاl النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi low taabacnii hadday raaci lahaayeen caشharaة toban min اليahuudi yahuud kaba midi lam yabqa ma hadheenoo calaa dahrihaa waa dhulka korkiisaba waa dhulkao dhan amase waa madiine iyo sow qurdubi doortay iyo dee jihaadkeedii yahuudi dhulkaa kaba dhoweyd yahuudiyun yahuudi kuma hadheen ilaa aslama inuu islaamoun mooye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad yahuud oon badnayni way raaceen oo bal madaxdoodii sida cabdullaahi bnu salaam iyo culimadoodii kaba mid ah dee kuwo kalena way jireenoo rasuulka ilaahay laakiin intoodii badnayd may raacin ru-asadoodii iyo nimankii madaxdooda ama axbaartoodii haba noqdeen iyo raggii madaxdooda ahaana raggan iyaga kaba hor joogay ee bedelayba sifaadkii rasuulka ilaahay kitaabkooda ku lahaaye misaaqii laga qaaday kitaabkoodana oofin waayey bay ahaayeen rasuulka ilaahay markaasna halkan wuxuu yihi toban tobanku maha tobanuun waayo waxaa dhici karta dee dad tobaneeye gaadhaya rasuulka inay raaceen ee waa toban mucayaniinah oo madaxdoodii ah raggoodii waaweynaa ah oo dee mucayan ahaa weeyo khaas ah kuwaasi hade dee waktigiisiina joogay hadday intaasi islaamaan oo tobankaas dee mid kasta atbaac badan buu lahaaye atbaacdiisna way raaci lahayd oo yahuuddii bal dhulkaa ka dhoweyd oo dhan ama yahuudi markaa islaamkay wada qaadan lahaayeen ee maka maaha tobanuun loogama jeedo ee waa toban khaasa toban mucayana oo axbaartoodii kaba mida barhkoodna magacyay tiriyaan raggoodii la yaqaanee madaxda ahaa oo toban ah way tiriyaanba magacyadoode laakiin xadiidka tacyiinkii nooguma sugnayn laakiin waa toban khaasa un waa toban mucayana madaxdoodii axbaartoodii kaba mida haddii tobankaasi ay dhici lahayd inay rasuulka ilaahay rumeeyaan oo islaamaan dee dadkii kalena way raaci lahayn yahuud way raaci lahayn laakiin de may iyagoo rumayn atbaacdoodiina may rumayn iyagoo garanaya oo u garanaya sida ay abnaadooda u garanayeen bay haddana bal rumayn iska daa ay rumeeyaanee la coloobeen oo ay dee gaaladii kale ee sanamada caabudaysa ilaahayna idinkaa ka toosan ay kuba lahaayeen lam yabqa calaa dahriha yahuudun ilaa slama waa dahriha oo calaa dahri اlardiba ama waa dee madiine iyo jihaadkeeda yahuudii dhulkaa deganayd baab baabu su'aali اyahuudi nabiya salى اllahu عalيه wasalam can الruux waqowlihi tacaalى wayas'aluunaka can الruuxi alaaya wuxuu u baabaysan yahay yahuud weydiintii ay weydiiyeen rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ruuxa oo ruuxa ay weydiiyeen iyo bal aayaddii dee jawaab ahaan usoo degtay oo ah aayaddaa suuratulisra kuba sugan in arki doono taas buu baabkeedii yahay xadaثana cumar bnu xafs bni khiyaatin qaala xadaثana abi qaala xadaثana acmashu qaala xadaثanii ibraahimu can calqamata can cabdillaahi qaala anahu qaal wuxuu ihi cabdullaahi bni mascuud baynamaa waqti ana anugu amshi aan socdo maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii xarsin meel dee masraca ah ama zarac dhexdi xarsi waa meelahan dee laga beerto xubuubta lagaba beerto kale riwaaya inoo dambeyso fii nakrin oo dee malaa waa iyaduna kamay dheerayn oo meelaha dhiftooda timirtaa ay kuba taalla agaheedana way beeran jireenba bukhaari baa xadiidka khaasatan kitaabulcilmi oo bilowga ah ayuu kitaabkaa ayuu xadiidkan ku soo arooriyaa si uu tafsiir iyo meelo kaleba ugu soo arooriya ama tafsiir be waxaa halkaa dhacday fii kharibin waa dhul kharaabo oon la deganayn oo labada sifana dee barhkood tan haba raajax yeeleene laakiin labada sifaba waa dee suurtagal inay xaaladu ahaydoo meeshu xarsina way ahayd nakhrina kama dheerayn dee dhul intii la deganaa guryiiyo ka baxsan oo dhul ama dee kharibina meesha waa ahaa uun ee aduguba uu la socday madiinana way ahayd ibnu mascuud baa la socday rasuulka ilaahay buu la socday walxaal wa rasuulka ilaahay muttakiun uu cuskanayo calaa casiibin casiib waa laamahan geedka timirtaa laamihiisa marka dee waxaan caleentiisa khuuska ay dhahaan laga googooye ushuun ay hadho taasba weeye dee guntiyeeda ballaadhadna kolkol waxbaabay ku qoran jireen ee waa laan ama ulbuusitay ka mida uun casiibkaa nakhiisha kaba mid ahayd buu rasuulka ilaahay sitay cuskanayeyba in waqtigaa mara wuxuu maray binafarin koox min alyahuudi yahuud kaba mid ah oo niman yahuudeed oo yahuuddii madiina oo meel joogay buu soo maray faqaala bacduhum barhkood baa waxay yidhahaan libacdin barhkii kale ku yidhi saluuhu can iruuxi bal weydiiya aruux kolley waxaa la arkaana kitaabka ruux waa kanoo malaku jibriil ruux waa u yimi oo nebi ciise ruux waa u yimi oo nafteenna dee waa tan ruuxa ay tahay oo kol kol tanazl malaaikatu wاruuxu jibriil ba laguma fasire mala kaloy dee aad iyo aad u quwo badanna waa lagu fasiraayo dee macaani badan buu kulansanaya lakiin sida daahirka waxay weydiinayaan waa aruuxdan dee insaankuba ku nool yahay taas weeye xaqiiqadeeda aynaan ogeyn oo taas laakiin waxaa dee aan dareemayne inaga wujuudkeena ama nolosheenuba kuba xidhantahe marka inaga baxdana ruuxu waxaa dee xabaal laba geynayo taasba weeye de waxaa la arkaana kitaabkoodii horena way kuba ogaayeen inaan xaqiiqadiisan dee wixii ilaahay la khaas noqday ay tahay oo rasuulka ilaahay bay dooneen ayay yidhaaheen weydiiya bal ruuxa faqaaluu waxay yidhaaheen maa ra barhkood baa barhkii kale ku odhanaya maa raabakum maxaa idin shaki gelinayoo ilayhi waa dee bal matalan waa arrinkan aada wadooinsaan inaad weydiisaan waxaan idin shaki gelinaya aad kaga shakideene udoo-insaan inaad weydiisaan muxuu yahay oo ma shakakakum fiihi xata axtajtum ilaa su-aalih amase maa raabakum ilayhi ay maa dacaakum ilaa su-aalih war su-aashiisa inaad wax weydiisaan dee xaqiiq ahaan way garanayeen nebiga waxyigu inuu imanayo way garanayeeno way beeninayeenu haddaba waxaan idinku xambaaraya ina weydiisaan muxuu yahay laa yastaqbilukum idinkuma qaabilayo oo idinkuma jawaabayo bishayin shay takrahuuna waa nacdaan oo macnaa shay aad nacaysaana ujeeddadu dee markaa kolley si dee waxa weeyaan xaqa ahayd ee kitaabkiinaba ku taqaaneen bay jawaabtu noqonoo waxaa ku dhegtaan oo aabal matalan ku tacalluqdaan oo aad tidhaahaan waa kaa kol hadduu kaba jawaabay dee waa jawaab qaldan iyo waxyaalaha caynkaasa idinkuma jawaabayo taasba wey ama laa yastaqbilukum dee waxa weeyaan waxaan idinku yeedhay muxuu yahay ina weydiisaan ha weydiinina laa yastaqbilukum waayo lianlaa yastaqbilakum si aanu idinku jawaabin oonu idinku qaabilin bishayin shay takrahuuna oo anacaysaan oo dee marka rasuulka ilaahay sii dee iyo waxa weeyaan in ay markaa ama dee jirtay uu uguba jawaabo iyagiina xujo ay kuba noqonayso taasna aanay doonahayn bal waa shay dee aa idinku nacaysaan oo xujo idinku noqdo si aanu idinku jawaabin maxaa haba weydiinaa ama maxaa idinku xambaaraya ina weydiisaan haddana tii maydayna waanu weydiinaynaa bay idhahan kuwii dee su-aasha wato faqaalu waxay dhahan saluuhu weydiiya faqaama ilayhi rasuulka ilaahay xaggiisii waxaa u kacay bacduhum barhkood shaksi iyaga kamida ayaa u yimi oo fasa'alahu wuxuu weydiiyey can aruuxi ruuxi wuxuu yahay buu weydiiyey qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu mascuud baa odhanaya faaskata الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa aamusay waa sakata iyo askata waa laba luqun baan leenahay bimacnaa sakata waa aamusay un weeye barhkood baa yidhaahaa maye macno yar ziyaadaha kuba suganoo waa fa askatadu macnaa waa sakata mudriqan isagoo madaxa foororinayo markuu aamuso macnaa wuxuu aamusay umuu jawaabin waxyi baana kusoo degaybo falam yarudda muu celin calayhi cala saa'iri weeye waa ruuxii saa'ilkaayna shaksi buu ahayo shayan waxba ugumuu jawaabin facalimtu waxaan gartay annahu yuuxaa ilayhi in loo soo waxyoonayo oo calaamaadkii baa muuqdo rasuulka ilaahi in loo waxyoonayaan gartay qaala wuxuu yihi ibnu mascuud faqumtu makaanii meesha idii baan istaagay oo kamaan dhaqaaqin rasuulka ilaahina dee ma soconayn markaa falamaa nazla alwaxyu waxyigu markuu soo degay macnaa uu taam noqday weeye oo bukhaari oo kale isna saan baa dhacday buu leeyahy qaadiciyaad baa wuxuu leeyahay arrinkani wahanba weeyaane sawaabku wuxuu leeyahay ibnu mahan riwaayad nin la idhaa oo muslim riwaayadiisa ka mida wuxuu kaba soo naqliyo falama njala canhu markuu ka faydmay wixii dabooli jiray taas baa cad buu leeyahay laakiin san imaam nawowi leeyahay riwaayaadku waa isla macnoon waa saxiixo macnaha halkana waxa weeyaan falama nazla alwaxyu maaha in dee waxyigu markuu soo degee uu taab noqdayna markaasuu rasuulka ilaahay aayadda aqriya ayuu qaala yidhi wayasaluunaka can الruuxi qul الruuxu min amri rabbi wmaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila waana umuurihii ay nacayeenoo waxay iyagu jeclaayeen rasuulka ilaahay inu waa ruuxdu waa waxa iyo waxa iyo waxaa idhaa iyagoo kitaabkoodii ku hayay inaan ruuxda la fasirin oo dee ruuxdii imag inaynaan xaqiiqadiisii garanahayn oo markaa taasi ay noqon lahayd waxay iyagii kuba dhegaan oo ay jeclaystaan oo ah inay yidhaahaan de waa kaa nebiba maaha arrinkii waxa dee tilmaamaya nebinimadiisii iyo iyagiina xujo kuba noqonaya jawaabtu noqoto waa ta ay lahaayeen war dee yaanu wax aa nacaysaan lama iman maayo idinkuma qaabilaye bal waxa weeyaan ama taa ayaanu idinku qaabilina iska daaya su-aashiisi barhkood ay lahaayeen oo ilaahay wuxuu uhi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can aruuxi bal ruuxa halkan kalaamka mufasiriintu waa iskaba yar badan yahay laakiin waxaan leenahay ruuxu ma aha nebi ciisena may weydiinahayn jibriilla may weydiinahayn ama ruux kalena may weydiinahaynba ee waxay weydiinayaan waa ruux waa naftan weeye ee insaanka ama ruuxan wixii nafle kuba sugan kaasay ku weydiinayaan muxuu yahay maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisu maxay tahay weeye qul waxaa tidhaha aruuxu min amri rabbi ruuxu waxa weeye rabbigay amarkiisuu kaba mid yahay oo wax ilaahay og yahay isagu uu de xaqiiqadiisa og yahay sha'nigii iyo amarkiisa kaba mid ah wamaa uutiitum laydinma siino min alcilmi cilmi xaggii ilaa qaliila marka ilaahay cilmigiisa loo eego waxaa ama cilmiye idinba yime laidinkuma soo dejiyey iyo cilmigaa leedihin wax yaroo kooban unbuu noqonaya wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ba taas bo bal kale ruuxii waa tan oo dee waa ruuxa cid fasiri kartaa ma jirto ilaah baa xaqiiqadiisa aahaartiisa waan aragnaa barhkood baa ka dhigay nafaskan daakilkaa neeftan kolna dee dhaadhacaysa kolna inaga soo baxaysa inay tahay barh baa waxyaalo kale kuma fasire waa kaa ilaahay qowlkiisii quli ruuxu min amri rabbi de bal matalan kol hadaynaan ruuxdaa imika aan dareemaynaynu dadba kuba nahay ee ay ku sugan beyna jambeyna aynaan xaqiiqadeennii garan seebaan doonaynaa oo ruuxii uu isugu dayaya ilaahay subxaanah watacaala sifaadkiisii iyo daatadii iyo kunigiisa inuu ogaado bal taas aynu ka caajisnaynu kari la-nahayba marka in la doondoono la yidhaha ilaahay sifaadkii iyo taas iyo waaba hadal aan ahayn arrinku waa cad yahay laakiin haddana marka la eego mutakalimiintii iyo taas oo kale haddii dee kutubu tafsiir iyo keyrkeed iyo kutubu kalaam la eego waxaa laga yaabaa aqwaashoodu inay badnaatay barhkoodna mu-alafaad kuma khaas yeeleen tan sidan u yahay sidan u yahay sidan u yahay dee ilaahayna wuxuu leeyahy qul ruuxu min amri rabbi cid markaa waa waxyaala hadal waxay la tahi meel waaye un aadna waxaa u fiicnaaba saaxibu zubad waa ibnu raslaan kitaabkiisan dee fiqigaa fiqiga madhabkaa zubad oo kale waa qeybtiisan yaree usuuluddiin ba waa inta hore waayo kolley kitaabku intiisa dhexana waa dee fiqigii muqadimada dabadeedna waxoogaa usuuluddiina ayaa uuba markaa dhiga xagga dambena waxoogaa ku tacalluqsan dee ruuxdii iyo ama bal tasawufkii toosnaaba aan odhan karno ayuu dee inta dambena kuba dhigaa khaatimada ah ee markaasaa muxuu idhaha wاruuxu maa akbara canha lmujtaba fanuqsiku lmaqaala canha adaba waxyaalaha la yidhi waa tan waa waxsaa imaka qoyaankan iyo biyuhu geedkan akhtarka ay ugu jiraan oo kale oo waxay markaas waxyaalahaas oo dhame waxaan dee raad lahayn iyo waxaan la odhanayne rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kama waramayn marka maxay tahay waa sidaasuu yahay sidaasuu yahay waxaan kaba aamusayna ruuxu ma akbara canha lmujtaba fanuqsiku lmaqaala canha adaba bal qul ruux min amri be wama utiitu min alcilmi ilaa qaliila xadaثana abde waana se iyagubana kitaabkoodii ku hayeen xadaثana abubakr bn abi shaybata wabu saciidin ilashaju qaala xadaثana wakicu وxadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy وcaliy bn khashrami qaala akhbarana ciisa bn yunus kilaahuma can اlacmashi can ibrahima can calqamata can cabdالlahi qaala wuxuu yihi cabdالlahi kuntu waxaan amshi mid socda maca الnabiyi slى الlahu عalayه waslm rasuulka ilaahi maciisa fii xarsin bilmadinati waa meel masraca mazaracoo madiina kuba sugnayd ama mowdic zaracun binaxwi xadiidi xafsin eeg maanta waxaa warinaya xadiidka oo acmash ka warinaya waa wakiic iyo cali bnu khashrame ciise bnu yunus xadiidkoodu haddaba wuxuu la mid yahay xafs bnu khiyaad xadiidkiisii oo acmash kaba warinayay makaan ka soo baxnay kaas buu laba mid yahay غayr ana fي xadiiثi wakiicin labadii sheekh ee marka dambe isaga la wadaagsaday xafs bnu khiyaat ee acmash kalaba wada wariyey ayaa xadiidkoodii waa kan ka dhigay kaa horeynu kasoo baxnay matniga inuu la mid yahay wax yaroo furuuqa oo iyaga u dhaxeeyey buu inoo caddaynayaayo wuxuu yihi laakiin fii xadiiثi wakiicin waxaa ku sugnaa wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qalila wanasa qira'ada mashhuurka inooguba sugan wa fii xadiidi ciise bni yunus lakiin xadiidka ciise bni yunus maxaa kuma sugan wamaa uutuu min alcilmi halkaa maa uutiitu bedelkeeda waana qira'adii mashhuurkayta hore wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila welibana ciise bni yunus laba nin baa ka wada wariyey waa isxaaq ibnu ibraahim iyo caliy ibnu khashrame waa min riwaayati ibni khashrabin marka ina khashrab riwaayadiisa tayta isxaaqna maaha waa ina khashrab riwaayadiisa can ciisa ayaa wamaa uutuu ay kuba sugnayd xadaثna abu saciidi الأshaj qaala samictu cabdالlahi bna idriisa yaquul samictu acmash waa nin afraad oo xadiidkii acmash kaba wariyey yarwihi can cabd لlahi bni murata lakiin acmash sheekh labaad buu yeeshay markii hore acmash ibraahim buu inooga warinayay saan soo aragnay can calqama imika waa can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku sugnaa fii naklin waa ti aan iska soo jamcinay marka hore aan soo sheegay yatawakau xaal uu cuskanayo calaa casiibin uma dakara ibnu idriis wuxuu sheegay naxwa xadiidi macnilacmashi saddexdii nin ee hore ama saddexdaa raawiye hore xadiidkooda ay acmash kaba wariyeen mid laba mid ah wa qaala fii riwaayati isagu wuxuu ku yihi waa halkii furuuqda ay udhaxayse wamaa uutiitu min alcilmi ila qala sida qiraadii mashhuurkayd ahayd bal xadiidkaasna halkaasaan kagaba baxnay xadaثna abubakr بn abi shaybata wacabdullahi bni saciidin alashaj laba goorya baan filaya ayuu marka dhoweyd aan soo haynay ee labadaba kunyuu kaba cabiray abu saciidin alashaju waa labadan sanadee isku xigay imika imika waa kan magaciisii cabdullahi bnu saciid baa la idhaah kunyadiisna waa abu saciid waana sagaalka sheekh ee raggan kutubta lixdani ay kuba kulmeen mid kaba mida weeye oo lixdooduba waxaway ka wada wariyeen haddaba muxuu aha magaciisii waa kan iyo magacii abi taa horena kunyadii bay ahayd walafdu licabdillaahi markaa lafdiga waxaa le cabdullaahi abubakr ibnu abi shayba waa ninka ugu badan xadiis la wariyo oo muslim wariyo sheekhadiisa uu ka wariyo ninka ugu axaadiid badan siaan hore usoo sheegnay laakiin marna may dhicin san filaynen soo aragnay mee mee dee kun iyo boqol waa mee kun iyo ziyaado weeyaane oo kun iyo dhowr boqol bu geribe kun iyo dhowr boqole isagoo marna magaciisa dhigtay kunyadiisan buu dhigtay abubakr ibn abi shayba isagana cabdillaahi baa la yidhaahe laakiin cabdillahi wuu jeeda isaga ma waayo isaga abubakr unbuu usoo dhigtaaye cabdillahi ibnu saciid buu ujeedaa waayo waa isla magac bukhaari غاaلبا isagu de tirada intaa le kamu warina waa ka wariye lakiن isaga cabdاللahi بن محamed iyo cabdاللahi بن abي shayba iyo waxyaale waa yidhaahaayo isagu magaciisa waa dhigtaan ولفd لcabdاللahi qاala waxay dhahan labadoodaasi xadaثna وaكيع qاaل xadaثna الأعمaشh عaن abي الضحى أعمaشh waa nin imaamo weeye sheekyo badan leh waa raggii أxaadiثa badnaa markaa imika eg markii dhaweyd waxaan soo arkaynay isagoo dee ibraahim wax ka warinaya haddana cabdillaahi bni mura labadaas isku xadiid bayaankani waa xadiid aan kii ahayn ayuu ka warinaya can abi duxaa muslim bni subayx can masruuqin can khabaabin waa khabaab ibn alcarat qaala wuxu uhi khabaab kaana lii waxaa ii sugnaa cala alcaasi bni waailin daynun waa camr bn alcaasi aabihii caasi bni waail baan dayn ku lahaa waa raggii dee madaxdii qureysheedna ahaa waana nimankii dhibta badnaa ee rasuulka ilaahay in badan dhibee diinta dadka aad kaba celinayay waana kuwii ilaahay yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iin ayuu kaba mid aha ilaahayna ka wada kaafiyey oo dee iyagii mid kastaba wax gaaraha kuba dhintee waa qolooyinkii mustahzi'iinta ee ilaahay yidhi inaa kafaynaaka almustahzi'iine ilaahay kaba kaafiyey dhammaantoodba kuwaasuu ka mid ahaa haddaba ninkaas baa waxaan ku lahaa daynun dayn dayn baan ku lahaa daynku wuxua seefo uu sameeyey u tumay faataytu waan u imaata qaadaahu anoo daynkaygii kaba doonaya faqaala lii wuxuu igu yidhi daynu islaamina waa ogyahay lan aqdiyaka anigu kuma gudayo daynkaagii oo kuma siinayo xataa takfura bimuxamadin ilaa nebi muxamed ama muxamed ka gaalowdo qaala khabaab baa wuxuu yidhi nin qorayshana maaha waa nin dee dadkaa laba markaa hore laba addoonsan jirayba ahaayee la dhibay islaamka lagu dhibay faqultu lahu waxaan ku idhi inii anigu lan akfura kama kufriayo bimuxamedin xataa tamuuta uma tubcasa haayahani waa haayadeynay taasi waxa weeyaan umuurahan uu kuba xidhaya waa dee weligeyba kama kufriy unbaa macnuu yahay oo hadduu idhaah waxaa ilaa uu sidaa noqdo ma samayn dee umuurahan oo kale san uguba xidhay waa macnuhu waxa weeye waa weligeyba kaba kufrayowne xataa tamuuta uma tubcata ilaa dhimato lagu soo saaro qaala wuxuu yidhi caas baa odhanaya wa inii lamadcuuha min bacdi lmowti oo anigu nin lasoo saaraya miyaanahay geerida markan dhinto dabadeed miyaa laysoo bixinaya fas haddii taasi jirto fasawfa markaasaan iyo waktigaa dambaan aqdika ku gudan doona oon daynkaagii ku siin doonaa idaa rajactu ilaa maali wawaladin macnaa ma jir uu leeyahay horta laakiin haddii arrinta ad sheegaysaa ay jirto laysoo saarayo dee xoolo isan imikabaa imika xoolo iyo caruurba u leeyahay ayaad waktigaasna yeelanoo markaasaan waxaa gidaynkaagii ku siin xoolaan u laami doonaa iyo awlaade qaala wakiicun wakiic baa wuxuu ihi kada qaala lacmash acmash sidaasuu yihi oo riwaayadiisu ay ahayd oo qaala wuxuu ihi fanazalat hadihi laayata aayaddan baa soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala lauutayana maala wawalada aطلca الغayb am اtakada cinda الرaحmani cahda kalaa sanaktubu ma yaqul wanamud lahu min alcadaabi madda aayatina farda bal waxa weeye haddaba ilaah ba aayaddan soo dejiyo bal afaraayta waxaad ka warantaa aladii kii kafara gaaloobay biaayaatina aayaadka iyagii kaba gaaloobay oo waqaala yihi lauutayana waaba dhaaranayaaye waa laysiin doonaa dee inta marka laysoo saaro maalan xoolo iyo wawaladan caruur baa laysiin doonaa ilaahay wuxuu ihi aطalca algayba kollay hamsadii istifaamtu way may hamsadii istifaamtaa joogtay hamsatu wasligii baa dhacay oo hamsadii istifaamtaa lagu kaaftoomaye ma wuxuu ka ogaaday daalacday geybkii oo sida lawxulmaxfuudki iyo taasoo oo uu markaas cilmigaa dee intuu yeeshay geybkii uu arkay ayuu ogaaday in xoolo iyo awlaad la siin doono taas waa mid am itakada mise wuxuu yeeshay cinda araxmaan cada mise ilaah baa miisaaq iyo cahdi uu laba galay inuu siin doono marka uu soo saaro xoolo iyo awlaad dee labada midna ma jirto qeyb uu arkayna ma jirto ilaahayna cahdi uu laba galay oo ilaahay ugu ballan qaaday markaa inuu wax siin doonana maba jirte marka kala arinku saas maaha waxa uu leeyahay sanagtu maa yaquul way waxa uu leeyahay waanu qoraynaayo dee cadaabkana waanu u ziyaadinaynaayo gaalnimadiisii cadaab kaba badan oo cadaabka waxyaalihiisan kale ah ee kuba hadlaya ayaa loo kordhin doonaa wanariu maa yaqul wey kolley maa yaqul duna waa de made mudaaric lagaba cabire bimacnaa made wixii uu yihi ee uu sheegtay ee xoolahan iyo taasana waan kaba dhexlaynaayo dee marka uu dhinto wixii way kaba hadhayaan oo wayaatina fardan wuxuu noo imanayaa isagoo keliya lana xisaabi doono dee cadaabka adag ee ilaahay yihi wanamudu lahu min alcadaabi maddana uu la kulmi doonaa taas bay xaaladiisu noqon doontaa xadaثna abu quraydin qaala xadaثna abu mucaawiyata xa waxadaثna bnu numayri qaala xadaثna abi xa waxadaثna isxaaq bnu ibraahima qaala akhbarana jariiru xa waxadaثna bnu abi cumara qaala xadaثna sufyaanu kulhm dhammaantood can ilacmash eeg acmash bay raggaas oo dhami kaba wariyeen bihada lisnaadi isnaadkiisii imakaan kaba soo baxnay oo dee wuxuu ahaa can abiduxa can masruuq can khabaabin xadiidkii naxwi xadiidi wakiicin wakiic xadiidkiisii mid laba mid ah laakiin wa fii xadiidi jariirin waxaa ku sugnaa qaala wuxuu ihi khabaab kuntu waxaan ahaa qaynan fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga xadaad waa tumaal kan biraha tuma weeye walow dee luqada kolkol wax ka acamsan ay kuba idlaaqaan oo ruux kastoo farsama yaqaanaba qayn ay idhaahaan xadaad buu ahaa facamiltu waan sameeyey lilcaasi bni waa'irin camalan camal seefaya waxbuu u tumay faataytu waan u imi ataqaadaahu anoo dee wixii daynkii aan ku lahaa iyo camalkan aan iyo shaqadan aan u qabtay ka doonaya inuu isiiyo markaasuu hadalladaa yidhi baabun fii qowlihi tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay qowlkiisii uu yihi ilaahay ma ahaanin mid cadaabaya adigoo ku dhex jira oo dhexdooda kuma sugan taas buu baabkeedi yahay xadaثna cubayd لlah بn mعadin الcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbaة can cabdالxamid الziyaadiyi kole cabdالxamid ibn dinaar baa la yidhah waa nin hiqoo taabiciya anahu samica anas bna malikin ayuu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala abu jahlin abu jahl baa yidhi اللهمa in kاn hذا هuوa الحق من عindika فأمطر عaلaynا حiجاaرaة من السمايا وئتinا بعdاaب أليم waa aيadan qر'aaنka idhaahay dee hadalkii xumaa yidhaahayna inoogagaba waramay kuتubu تfsيr نdr بن xاris baa dikrigiisu yimaadaa xadiidkan صaحيiحana abu jahl inuu dee bal waxa weeyaan isagu hadalkan lahaa baaba inoogaba sugan kolley bukhaari oo kale xadiidkan waxaan filayaa muslim way wadaagsadeenoo muslim baa ka sanad caalisana cubaydullaahi maanta isaga waa sidaa udhaxaysa bukhaari xadiidkan bal markaa waxa weeye abu jahl baa yihi dee waana inay wadaagsadeen nadrina waa ninkaa isaguna dee raggii iyaguna dhibta badnaaba ah waxa weeye maalintii uxudnaysnaa maay beder si dee isaga waa la qabtay oo weliba markii dambe iyadoo lahayaa la dilay waa kufrigiisii badnaa iyo dhibtiisii badnayd nadar muxaarise bal hadalada waa yidhaaheen abujahl baa wuxuu yidhi allahuma ilaahayow in kaana hadduu yahay haada waa kan wuxuu sheegaya waa qur'aanka nebi moxamed aqri'aya iyo taas walxaqa xaq hadduu yahay almunazala min cindika xaq xaggaaga ka yimi hadduu yahay faamdir da-siyo calaynaa korka naga xijaarata dhagxaan min asamaa xagga samada dhagxaan nagaga soo daadi aw itinaa ama noola imo oo noo keen bicadaabin aliimin cadaab waxguba bal halku ka odhan lahaa ilaahu kani hadduu xaq yahayna hanuun iyo nawaafaji oo na garansii ayuusan yidhi dee isaga iyo kayrkiiba kuwii hadalladan yidhi macnuhuna waa maxay waa iyagoo ka dhigaya ihaam weeyaane inay yaqiinsan yihiin o ay xaqiiqsan yihin waxaan inuu baatil yahay inaanu jirin oonu xaq ahayn oo markaas waa taasay dadkii ugaba dhigayaan ee halkay ka odhan lahayen ilaahu hadduu xaq yahayna garansii bay tan kuba hadleen oo hadduu kani xaq yahayba xaggaaga kaba yimi na halaag bay yidhaaheen dee ilaahayna waa halaage fanazalat waxaa soo degtay bal qiso yaruu soo naqliyo qordobi halkan uu kuba soo naqliyo ayaa wuxuu soo naqliyaa dee xikaayo ahaan buu usoo naqliyaa inuu nin yahuudi ibnu cabaas laba kulmay oo uu yihi miman anta waa siuu soo naqliya isagu kolley dee masarka intaa her sii dhaafsanna ma garanayo muu sheeginna waana xikaayo ahaan siqa tamridna usoo naqliya yaad tahay buu yidhi tu yihi min qurayshin quraysh baano dee tu yihi adugu waxaad ka mid tahay qoomkii yidhi allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min aلsamaaءi aw itina bicadaabin aliim maxay u odhan waayeen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika fahdinaa ilayhi ay u odhan waayeen markaasuu raaciyeyna haulaai qowmun yajhaluun waa dad juhalo ah ayay ahaayeen ibnu cabaas buu taa ku leeyahay ibnu cabaas baa isaguna wuxuu yihi buu ihaha waa soo qordobi tafsiirkii halkan kusoo naqliya waa saaxib lmufhime yaa israa'iiliy ninkan israa'iiliga adu waxaad kaba mid tahay min alqowmi aladiina qaaluu qabla an tajifa arjuluhum min albalal aladi uqriqa fiihi fircawn waunjiya fiihi muusa waa kuwi iyagoo weli lugahoodu aan qoyaankii matalan waa badii ay mareen ee lagu halaagay fircoon iyo qowmkiisi iyo nebi muuse iyo qowmkiisina lagu badbaadiyey iyagoon weli lugahoodu kaba engegin yidhi muuse kuma yidhi ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaah noo yeel siday kuwani ilaaha yeelina deeta nebi muuse uu yihi inakum qowmun tajaruun markaasuu dee noqday wuxuu ku jawaabaa isamay jirino halkii dee saara markaa mufxaman oo waxaad kaba mid tahay ujeeddadu dee idinkaaba kaba sii daran weeyo iyadoo a aragteen aayaddaasoo weli qoyaankii lugihiinu aanay engegin ayaad tidhaaheen sanamo inta aragteen ilaahyo noo sameeya sida kuwani ilaahyo ay u leeyihiin oo nebigiinu kuwa yidhiba inakum qowmun tajaruun waa aduu qurdubi soo naqli waa dee nugtaan leeyahay iyo arrine fanazalat waxaa soo degtay wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim iyagu cadaab bay dalbayeen waaba marka aayaddu waa inay makiyo tahay walow suuraddu ay suurad madaniya ay tahay markaas waana intii rasuulka ilaahay dhex joogay wamaa kaana allahu ilaahay ma ahanin liyucadibahum mid cadaabaya walxaal anta adigu fiihim oo dee ilaahay hadduu qoom halaagayo rusushoodii iyo ambiyadii loo diray markay uu ka saari jiro ay kaba baxaan buu halaagi jiray iyagoo ku dhex jira uun cadaabkuna uu dee caam yeelayo waxmuu halaagi jirin oo adigoo imika dhex jooga ilaahay mid halaagaya maaha mid cadaabaya maaha oo wujuudkii rasuulka ilaahay dhex joogay imaka dhexdeed isagiyo saxaabadiisu maanic buu ahaa cadaabkooda hor joogsada wey welibana wamaa taasi waa qabla alhijraba wamaa kaana allahu ilaahay ma aha nin mucadibahum ku cadaabaya iyaga walxalum yastakfiruuna iyagoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya halkan bacd alculamaa waxay idhaahaanba markan ay dawaafayaan iyagoo mushrikiintaasa ayay haddana odhanayeenba gufraanaka ay odhanayeen waa istikfaartii walow ay kufaar yihiin haddana dee wuxun bay kuwa kaga badbaadayeen taa waa la yidhi waxaa kaloo adigu laguma fasiray waa dee rasuulka ilaahay intuu kaba baxay ee kaba tegaye dee dadkii muslimiinta ee mustadcafiinta ahaa ee ilaahay caabudayey dembi dhaafna weydiisanayay baa kuba dhex jiro walow tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum waa taa ilahay hadday kuwani ka soocmaan o ka dhex baxaan waanu cadaabi lahayn kuwan baa ilaahay yidhi markaa qoomkaasaa kuma dhex jiro inta dee dadkaasi dhex joogaan mustadcafiinta ilaahay mid halaagayana maaha waana marka iyagaba maaha kuwa istikfaarta laba imanayaaye laakiin waxa weya waa dadkii mustadcafiinta labada qowlba waa jiraan wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruuna wamaa lahum waxa u sugnaaday muxuu yahay macnaha waxaa ka hor joogaa muxuu yahay anlaa yucadibahum inaanu cadaabino allahu ilaahay oo waxaa cadaabka ilaahay kaba mancayaya walxaal hum yasuduuna can ilmasjid axraam macnaa ujeedadu cadaab way muteen weeye way muteenoo waa kuwa rasuulka ilaahay asxaabtiisiibaa dee masjidka iyo xurmada lahaa u diidaya kaba mancayaya xaqii hor joogsanaya oo cadaab way muteene laakiin waxyaalaha kale ayaaba jira in halkaa horean idhi wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruuna dee kollay tafsiirku intaasun kuma dhamba istikfaarta waa dee iyagoo dhabaradooda ay ku jiraan kuwo ilaahay uu xidi doona taasoo kale si uu maalintii rasuulka ilaahayba daif yidhi waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu dhabarkooda kaba soo saaro kuwa isaga kuwa isaga waxaydoon uga sharig yeelin bal umuurahaasna waa la yidhi o kale aqooshintaa way kaba badnaanaysaa horta cadaab way muteen oo waa kuwan dadkii u diidayaba masjidkii xaraamka ahaa way muteene laakiin de waxyaalahaas baaba jira iyaguna dee ilaahayna waa u dibdhigay kol hadduu rasuulka ilaahay soo diray oo uu jihaad jideeyeyna cadaab caama taas waa kaba kor yeelay dadkii oo ku wada yimaado halag caam oo ku wada yimaado we baabu qowlihi tacaala kalaa ina alinsaana layadqaa arahu istagna waa aayaad kaloo tafsiir hadda tafsiir waa dambeeyaa tartiibtiina ma aha oo isaga qurdabi maka intuu soo bilaabay habka u sameeyey boqoro ka soo bilaabuu suurad suurad soo dhigtaa ee tartiibtiina waa socdaa marka axaadiisu inala tartiib ma noqonayso tafsiirna waa inoo dambeeyaayo waayo dee fitan iyo markan kaba baxnaa in tafsiir ay imanaysaa laakiin halkana waa aayaad tafsiirun weeye walow de imaka inagoo iqro joogna haddana dukhaan iyo ay inoo dambayso ay kaba sii dambayso xaggii tartiibtiina aanay dee sii nuzuulkii iyo umuurahaas ame nuzuulka uguma jeeda waa tartiibtii musxafkii aanay waafaqsanayn ba arrinkan bal qowlkii ilaahay uu yihi kalaa ina alinsaana layadqa rahu istaqna aayadda inoo soo socoteen xdثna عbayd اللh بن معاad ومحaمد بن عبd الله على الqayسي qال xdثna المعتmر عن أbيه qالa xdثnii نعaym بن أbي hindin عan أbي xاaزimi عan أbي هurayرaةa أbي xاaزimkii marka dhaweyda aan soo haynay maaha ninka abu hurayre ka warinaya waa salman waa nin ka weyn ninkaa hore sayn horeba usoo aragnay labadaba qaala wuxuu hi abu hurayra qaala abu jahli abu jahl ba wuxuu yihi kole wktigaasna abu hurayra muslimba ma ahayn xadiidku waa maraasiishii صaxaabada haddaan rasuulka ilaahay dee dib ugaba maqlin hal yucafiru miyuu boodhaynayaayo manaa ciidda miyuu marmarinayaa sujuuddii buu ka dhigayaa tacfirku dee alcufra waa taanidhi waa weja alardi iyo ciiddeediiba muxamedun weja u wejigiisa miyuu ciidda ku dhejiyaa marmariyaa beyna adhurikum dhexdiina isagoo ku sugan macnaa dee waa iyagoo kacbadii ag jooga rasuulka ilaahayna markuu kacbada yimaade isagu ilaahay uu tukanayo uu sujuudayo tii buu sheegaya qaala wuxuu yihi faqiila waxaa lagu yihi nacam ha faqaala wuxuu hi abu jahl baa yihi wallati waalcuza waa dhaartoodii lain ra-aytu haddaan arko yafcalu isagoo samaynaya daalika arrinkaas oo halkaa wejigiisa dhulka saaraya aan arko la ada-ana waan ku joogsan doonaa calaa raqabati luquntaan kaga joogsan doonaa aw amase la ucafirana waxaan ciidda marmarin doonaa oon saa ciidda uda weja wejigiisaan fi turaabi aan saas aan ku boodhayn doonaa ama marmarin doonaa adigu wejigaan luquntaan kaga joogsan doonaa qaala wuxuu yihi abu hurayra faataa rasuul llahi ataa rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm faataa waa yimi wa abu jahl rasuul llahi buu yimi salى اllahu عalيه waslm walxal wa yusalii isagoo tukanaya rasuulka ilaahi waa yimi waa nin iskaba tukaday salaadiisii buu galay markaasuu kusoo dhaqaaqay abujahl baa le wixii uu dee ku dhaaranayo isleeya rume zacma waxaan u sheegtay oo dee xaggiisii de liyadaa macnaha bal in ataa liyadaa ataadii baan ku tacalluqsana waa zacma fima zacma waye liyadaa si ugu joogsado calaa raqabatihi rasuulka ilahi luquntiisa ugu joogsado u yimi oo xaggii rasuulka ilahi buu usoo dhaqaaqay qaala wuxuu yihi abu hurayra famaa faji'ahum dadkii dee ka dambeeyey ee eegayey ee inay dhaartiisana ogaa sugayeyna bal wuxuu sameeyo kuma soo kedin faji'ahum kumuu soo kedin weeye alfaja minhu min abi jahlin abi jahl xaggiisa dee waa jahl ilaa walxaal huwa isagu yankisu ama yankusu dee kollay sheekhu yankisu unbuu kuba dabdinaya kutubta luqadna in wadamada soo naqliyaan waabay jirtaaye isagoo dib u laabmaya alcaqibeyo macnaa muu soo joogsano ismuu rogine waxna waa iska eegaya waxaan uu arkay dib buu u guranayay isagoo dib usoo guranayo wayataqii gaashaamanaya biyaday labadiisii gacmood buu si wax iskaga qabanayo wax macnaa dib buu usoo socdaa markaasuu gacmihiisina sidaasuu leeyahay wuxuu uu isagoo gaashaamanaya taasun baaba iyagii ay arkeen waxaan uu gacmaha uu dee uu iskaga qabanayo ama uu iskaga gaashaamanayana ti iyaga umaba muuqato taasunbaa kuma soo kedisay qaala wuxuu yihi abu hurayra faqiila lahu waxaa lagu yihi abujahl maa laka maxaa ku helay waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay faqaala wuxuu hi ina beyni aniga dhexdayda iyo wa beynahu lakhadaqan god weyn oo min naari naara wuxuu baaba noo dhexeeyaba waa god dab ka holcayo iyo wahawlan macnaa waa maa yuhaal wax laga cabsado oo argagax iyo wax leh iyo wa ajnixatan waa sanqadhii de markaa ajnixadii malaa'igtuu maqlay waa ajnixo iyo matalan sanqadheed iyo hawl iyo wax laga cabsadiyo god weyn oo naareed ayaaba noo dhexeeyo taas buuhi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi low danaa minii hadduu ii soo dhowaado lakhtadafatu waxaa kala dhufsan lahayd ba almalaa'ikatu malaa'igtii baa cudwan cudwan xubin xubin malaa'igtii zamaaniyadii baaba la boodi lahayd oo xubin xubin bay u kala qaadan lahaayeen oo u kala dhufsan lahaayeen taas buu yihi hadduu ii soo dhowaado qaala wuxuu yihi abu hurayra faanzla allahu caza wajala ilaah baa soo dejiyey laa nadri fii xadiidi abi hurayrata aw shay balaqahu abu xaazim baa leh tan faanzla lahu inay xadiidkii abu hurayre laba socotee uu maqlay oo isagu uu maqlay iyo haddee waktigaa ma joogine si kale ma odhanayne ama shay soo gaadhay oo waasida kusoo gaadhay inuu yahay ma garanayne bali ilaahay baa soo dejiyey klaa ina alinsaana layadqa de waayo aayaadka ugu horreeye iqra bismi rabbika aladii khalaqa ma shanta aayadood ee hore markii ugu horreysay rasuulka ilaahay qur-aan lagu soo dejiyey bay soo degtay laakiin aayaadkani in badan bay ka dambeeyeen iyo sanaday ka dambeeyeen oo aayaadkan kale suuraddu oo dee intaa horun bay ahayd intii marka ugu horreysay sooba degtay waxyiga bilowgiisii kalaa kalaada halkana bimacnaa alaa ama bimacnaa xaqan way kuma fasireen dee zajrina way u timaadaaye kalaa xaqan iyo dhab ahaan ama alaa hooyayba ina alinsaana insaanku de waa san abujahal oo kale layadqaa waa xadgudbayaa kibrayaa isla weynaanayaa an ra'aahu min ajli an ra'aa inuu arkay hu isagii baan ka dhigaynaa isagii inuu arko macnaa an ra'aa nafsahu naftiisii inuu arkay taale ajrigeed isagna inuu kaaftoobe markuu is arko inuu xoolo leeyo maal leeyo waxyaala u arko insaanku waa isla weynaada waa kibra de waa dabeecadii basharkaba taas abijaalla saasuu ahaaba dabeecadii basharka itoo ruuxu markuu maal yeesho de waa kaasoo markaasuu kibir iyo isla weyni iyo dadku yaraysaba bilaabaaye bal markaas ina ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa waxaadi arujcaa laaban oo ilaahay xaggiisa ayaa loo laabmayaayo de markaasuu fayujaasi kula insaani bimaktasab insaan kastoo kaa isagu kibriya kaba mid yahayna wuxuu ka abaalmarin ilaahay wixii uu laba yime uu sameeyey ara'ayta bal waxaad ka warantaa kollayda ara'ayta bimacnaa akhbirna bay uga timaadaa walow halkan mufasiriintu ay leeyihin macno tacajub baa kuba sugan oo imika laleeya bal ninkan sha'nigiisa iyo xaaladiisa iyo xaalooyinkan waa wax lala yaaboo la qariibsado ee laba yaab arrintu ay tahe ra'ayta waxaad kaba warantaa aladii ki waa abujahle yanhaa nahyeeya cabdan cabdan waa mafcuulkii yanhaa inta badan masaaxiibtuna calaama lao waqfigan halkan inaan lagu joogsanayn baabay tilmaamaanbe yanhaa isagu nahyeeya cabdan addoon idaa salla oo waa kaa rasuulka ilaahay buu kulaha miyaanan kuu diidin halkan addoon markaa waana kan lahaa luquntan kaga joogsanaya addoonkuna waa nebi moxamed kan waxna iyana waa abujahl markaa uu tukado rabbigii uu caabudayo u diidayo salaadiiba ara'ayta bal waxaad kaba warrantaa waana arrintaan lena waa tacajubun iyo tacjiibe in kaana hadduu yahay waa almanhi waa kan wax loo diidayaa cala alhudaa hanuun uu kuba sugan yahay oo ka hanuunsanba uu yahay aw amarse amase ow amara uu amray waa kayrkii bitaqwa wixi ilaahay daacaa ilaa ka cabsi uu amrayo oo macnaa waxa weeye bal arrinta la yaab kale wuxuu u diidayaa addoonkaa tukanaya isagoo welibana addoonkaa tukanaya kii hanuunsanaa isagu ee hanuunka kuma sugnaa ama kayrkiiba amraya taqwada ara'ayta in kadaba watawalla bal waxaad kaba warantaa waa sha'nigiisu suu yahay waa xaaladiisa la yaab kale qariibka in kadaba waa kaa hore hadduu yahay mid isagu beeniyey xaqii beeniyey oo watawallaa jeestay oo kaba jeestay oo diiday oo kaba jeestay waa abaa jahle alam yaclam bal ruuxaas ama kaasi miyaanu ka warhayn ana allah yaraa markan uu u diidayo addoonka yadee xaalada lama imanayo ilaahay mid og xaalkiisa inuu yahay oo ka abaal marinaya oo qabanayo isaga waxaan u qabanayo taas inuu yahay miyaanu ogeyn oonu taa ogeyn oonu ka warhayn kala tani waa lizajri weeye lain lam yantahi haddii aanu ka joogsan nahyintaa hadday tahay iyo beenintan iyo waxyaalaha haddii uu ka joogsan waayo lanasfacan waxaanu jiidi doonaa qaban doonaa lana'khudanna weeyaan oo dee aan jiidi doonaa xoogna aan uba dhufan doonaa binnaasiyati kale way macrifaysantah waa binaasiyatina waa foodiisaan qaban doonaa inagoo u jiidayna xaggii naarta uba jiidayna naasiyatina macrifadii baa nakirada lagaba bedelayaayo waa food ayaanu jiidi doonaan qaban doonaa kaadibatin ah mid beenalay ah oo been sheegayso khaadiatin gafsan dee fooda nafteedana ee saaxibkeed baa loo jeedaa waa kay fooda lahaa waana kan imaka laynoogaba warramayay uu yahay kaa beenaala ah ee mukhdi anaaba fooda caynkaasaan jiidi doonaa dhufan doonaa aan naar uba jiidi doonaa ee bal markay taasi dhacdo falyadcu ha u yeedho naadiyahu waa ahla naadihi weeye naadigu waa meeshan majliska la isugu yimaadiya mafaarista meelaha la fadhiisto annaadina waa la yidhaha almuntadana waa la yidhaha annada aba kolkolna waa u yimaadaye waxa weeyaan laakiin waxaa looga jeedaa waa ahla naadiya ina isagaaba lahaa rasuulki ilaahay oo markaa uu ku yidhi hadalkaasoo miyaanan kuu diidin oo hadalkii kuba adkeeyey ayaa miyaad ihadidaysaa anigoo dee ahlalwaadi waa makuu sheegaya ninka ugu dee marka la eego jaanibkaa ugu badanba ah haddaba haw yeedho naadigiisana uu kuba faanaya waa ahla naadi haw yeedho sanadcu waxaanu u yeedhay azabaniyata waa naartaas malaa'igtaas ilaahay yidhi calayha malaa'ikatun khilaadun shidaadun laa yacsuna allah ma amarahum yafcaluuna xoogga leh laftigan zabaniya min azamdi bay leeyihin waa dafci o de waa quwadan iyo dafcigan ay leeyihin kuwaasaanu u yeedhi doonaa oo ana kuwaa rasuulka ilaahay lahaa waabay dee la kala boodi lahaayeen oo xubin xubin bay u goyn lahaayeenba kala kalaadu waa zajri isagii oo macnaa waxaa kaba joogsadee laa tudicum isagiina waa la zajrinaya rasuulka ilaahayna inuu adeecaa loo diidayaayo laa tudicu waa nebi moxamed oo ha adeecin kaasoo waxaan uu kugu yeedhaya ama taas ha ku adeecin wasjud sujuud ama tuko rabbigaayo waqtarib u dhowowo dee daacaadkiiyo waxyaalaha caynkaaseed laba iman isaguba dhowo زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به وزاد بن عبد الأعلى فليدعو ناadيه يعني qومه marka maxay tahay bal ruwaadii xadiidka haddaan dib ugu laabano labadii sheekh ee mslim uu xadiidka ka wariyey mid cubaydالlah بن mعaad buu ahaa midna mحamed بن cabdالأعlى buu ahaa ziyaadaad ay kala leeyihiin baa jirta xadiidkan way wada lahaayeen marka cubaydالlahi isagoo xadiidkiisa wuxuu ku kordhiyey qaala wuxuu yidhi oo marka aan kaba dhigayno abu hurayra haddii aan kaba dhigayno wa amarahu rasuulka ilaahay dee ilaahay wuxuu amray bimaa amarahu mayayn isagoo sii fasiraya cibaarad ama hadalkii ahaaba aw amara bitaqwa oo ah inuu yahay mid isagoo amray taas wa amarahu wuxuu amray oo dee amayn dee isagoo aw amarahuba dhaho in ara'ayta in kaana hadduu yahay cala lhudaa hanuun mid ku sugan yahay addoonkaasi aw amarase ama uu amray bitaqwaayo wa amarahu uu amray oo dee waa kayrkii wa amara ay amara gayrahu bimaa amarahu bihi wixii rabbigii amray ee uu faray ee rabbigii soo gaadhsiiyey uu yahay mid kayrkii amraya hadduu yahayba amase isagu uu ahaa kaa hanuunka kuma sugan bal hadduu yahay uu haddana isagii doonayay inuu uba diido bal arrinkaa laba yaab weeye xaalkaa qariibkaa oo taas oo marka aan idhaahno wa amarahu ay wa amara gayrahu weeye gayrkii uu amray maxay bimaa amarahu bihi wixii rabbigii amray buu gayrkii amraya ama ibn cabdilacla maxay ahayd falyadcu naadiyo halkan dambe yacni qowmuhu naadiga waxaa loogama jeedaa dee golihii un iyo majliskii loogama jeede waa ahla naadiyo waa qowmkiis iyo tolkiiyo dadkaa isku majliska aayeen bal haw yeedho haddii de si ay ugu nusreeyeen oo si ay ugu hiliyaan marka arrintaasi timaado baabudukhaani wallahu subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaxfiruka wa atuubu ilayk